cali wajiis oo ku caanbaxay difaacidda dowladda federaalka islamarkaana ka mid ah wadaad xumayaasha u fatwooda ayaa waxa uu kula taliyey dowladda federaalka iyo shisheeyaha in manaahijta waxbarasho ee dugsiyada qur-aanka kariimka iyo iskuullada dalka laga saaro fikirada uu ku tilmaamay argagixisada waxayna arrintan siday aaminsan yihiin aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed qayba ka tahay dadaalada ay wadaadada u fatwooda dowladda federaalka iyo maamulada shisheeyaha isku garabataagayaan fikirka reer galbeedka iyo yahuudda ay ku doonayaan in dalalka muslimiinta loogu hergeliyo manaahij waxbarasho oo ka hor imaanaysa diinta islaamka arrinkan oo ay tilmaameen in ujeeddada ka dambaysa ay tahay in bulshada muslimiinta dhexdooda laga helo jiil islaamnimada ka sita magaca oo keliya inay dowladda iyo culummadu ay wada shaqeeyaan oo manaahijta dugsiyada iyo isgoolada iyo dugsiyada qur-aanka kulli laga nadiifiyo fikir kasta oo argixisnimo abuuri kara laga ilaaliyo qodobkaas muhiim waaye halkan waxaan rabaa inaan ishaaro dad waxaa jira iyaga laftooda xagjir ah oo isku dayaaya inay tayaaraadka si isaga hor keenaan culummada oo ay ugu shaqeeyaan dadkaas cadowga laftooda inay siraac ka dhex abuuraan culummada dhexdooda oo ay safartan isku fiiqfiiqaan mana aha markii ugu horraysay cali wajiis oo ka mid ah wadaadada u fatwooda dowladda federaalka uu u gafay diinta islaamka balse waxaa dadka soomaaliyeed ay xusuustaan hadalkii hadda ka hor uu yidhi oo ahaa in qur-aanka aan loo soo dejinin in lagu maamulo bulshada muslimiinta